bulshada ku nool xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne ayaa maamulka gobolka gaar ahaan dowlada hoose ka codsaday in wax laga qabto biyo fariistay qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada biyahan ayaa waxaa sababay roobab ka da-ay magaalada waxaana caqabad kala kulmay bulshada iyo gaadiidka qaar ka mid ah bulshada magaalada beledweyne ayaa radio baaluul uga waramay saameynta biyaha ku haray wadooyinka ay ku yeesheen iyo waxa ay ka codsanayaan dowlada hoose ee magaalada cabdicasiis cali axmed waxaan ka mid ahay bulshada ku nool magaalada beledweyne aniga waxaan deganahay buundaweyn aan deganahay xaafaddeeda iminkaa ka soo lugaya marar qaartaa roob muguddo oo waa iska baaqdaa shaqa ma soo aado taasna waddadaas sabab u eh anoo ka baqaa dhiiqadaas iyo ama kukufta ama ku simbir xataas leh ilaa xataa lama soo libisan karo waddooyinka markii uu roob do-o dhiiqooyinka aad bay bulshada u dhibtaa bajaajyada waxaa waaye waddada geeskeeda markaa maraysa baabuurta iyo bajaajyada dadka way nijaaseeyaan way kusoo faniijiyaan marka laamigii dhammaay oo bulshada isticmaalaysay oo isku xiraya lamagalaha iyo isku xiraya iyo xunurxawaad iyo ceel jaal isku xirayaa aa u malaysaa wadda jaaya ama wadda jidcadda aa u malaysaa oo godad ka qodmayn oo baholo noqday oo dac fadhiisatay xataa laamiga xataa ma goyn kartid markaa rabti inaad laamiga goyn maagtid waa inaa lugahaaga la dhex gashay dhiiqadii marka aadaan dhibaato ugu qabnaa markaan nahay bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne caafadahaaba ka daranba laamiga laamigana maada bulshada waxba ka daran xaafadaha ka daranba xaafadihii meelo qaaroo dadka intay isxilqaameen jaay ku daadsadeen ay dhiseen waa iska jirtaa laakiin inta badan bulshada waxaa waaye aaday dhib ugu qabaan biyaha markii roobka doo xaafadaha guddiyiin loo sameeyo oo dadka bulshada isku tagaan oo odayaal dhaqameed ah jiro odayaasha ay isku tagaan dadka lacag laga aruuriyo oo si daacad inta lacagta si daacad wax loogu qabtaan rajeynaya insha allah saasa wax looga qaban karaa maamulka guudna waxaa ugu baaqayaa intii qusayso meel kastay qusaysay mas-uul ka yihiin inay wax u qabtaan aan rajeynaya insha allah xilkooda gutaan magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed cali maxamed ku dhashay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda xaafadda octoobar buundaweyn loo yaqaano shaqadiisana tahay hilible islaamigiiyo wada biyo iska e dhiiqa iska e jidkiioo jajabsan markii hore baabuurtaa la dhihi jiray baabuurta jidkan karkishin iyo inta iyo la dhihi jiray laakiin hadda dadkiiyaa meelle maraan aan lahayn ani hadda laamiga aan dhinaciisa ku gadaa hilibka qofka waxay noqonaysaa xaggu taagan yahay iisoo dhiibow ilaahay aniyo dhiiqadaa ma soo mari kare waana laamiga magaalada faras magaalka ahay shacabka inay isilqaamaan isilqaan ay sameeyaan laamigan waxaa la yidhi qoraansho carruurta bulac waa jiidaa laamigan wuxuu u baahan yahay dadkii magaalada u dhashu u baahan yahay ma ogii dad imaaday uma baahno magaaladan bajaajaa shaqayso ugu yaraan markaan isdhaha bajaajadan tira koobkooda qiyaas ahaanteyda aniga maxamed ahaanteyda walaa bajaajada hadday hal milyan ahaen hal milyan waa ku dhow yihiin calaa bajaaj haddii maalintii nus doolar laga qaado laamiga u dhismaa oo ani layga bilaabo hiliblaha laga qaado wuxuu u baahan yahay maamul u taliya laamigan dhiso magaaladii taallaa lacagta laga qaado asiga lagu dhiso meel kale ayadoo loo raadinoo hay-ad iyo wax loo weydino dadka shacabka magaalada beledweyne ku nool waxaan ka codsanaha inay isxilqaamaan xaafadaha waa aragtay xaafadda haddaan buudaweynan deganahay jid hadda aan mari jiri ma maro biyaa iska degan dhiiqo wasaq waa ka wareegtay waddo dheeroo dambaan soo maraa marka magaaladan waxay u baahan tahay dad u taliyay u baahan tahay tashto wax isku sheego ka qaada dadkii waxaayo dhiso dad dhisay way buuxaan injineero way dhooban yihiin waxaa waaye qarashka meel kale loo raadinahayd hebelaana siinaysa la dhahayo ani ma aaminsanahayd ana nafsadeyda aaminsanahay nuskii ani laga qaada inuu wax qabanaha aaminsanahay nuskii midka laga qaada inuu wax qabanaha aaminsanahay baabuurta magaalada socoto oo dhan laamiga ayagaa ku nacfiyo annagana waa ku nacfinaa aiskula nacfino ana laga qaado oo lagu dhiso waa middaa qabaan xilli kasta markii uu roob ka da-o magaalada waxaa biyo fariista qaar ka mid ah waddooyinka kuwaasi oo caqabad ku ah bulshada iyo gaadiidka isticmaala